bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha lah oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah taariikhduna ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu ka warbixiyey duqaymo maalmo ka hor ka dhacay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose taasoo ay fuliyeen diyaarado la sheegay inay leedahay dowladda maraykanka waxaanuu maamulka gobolka shabeellaha hoose tilmaamay in duqaymahaasi lagu burburiyey saldhigyo dhowra sidoo kalena khasaare ay kasoo gaartay ururka al-shabaab maleeshiyaadkii u dagaalamayey sida uu ku warramay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir nuur sidii ilaa iyo saddex iyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadka ayaa ku geeriyooday goobaha duqaymaha ay ka dhaceen kuwaasoo waxyeele ay ka soo gaartay duqaynta iyo sidoo kale khasaare ka dhashay xaruma xarumo ciidan oo ku yaala deegaanada duqaymaha ay ka dhaceen waxa uu sheegay sidoo kale inay jiraan khasaarooyin kala duwan sida in laga gubay gawaari iyo sidoo kale doomihii ay inta badani badda ku aadi jireen waxa uu tilmaamay maamulka gobolka in dhowaan sidoo kale uu bilaabo doono howlgallada looga saarayay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ururka al-shabaab nimanka khawaarijta argagixisada waxaa halkaas kaga gubtay laba caasi ama laba laba minibus ama laba mataatuu soomaali saa u taqaano oo dhababalkii ay isticmaali jireen iyo meelaha ay maleeshiyaadka ay ku qaadi jireen halkaas halkaasay ku gubteen gaari diidkeena qori madfac uu saarnaana meeshaasuu ku gubtay bakaar oo waxyaalaha ay dhigan jireen aad iyo aad baa qarxi maxaa meesha marka la duqeeyey iyagoo waxa iyagoo dhan ballaayay horta inta ugu badan oo khasaaro u geystay maqsiinkaas la duqeeyuu ahaa ee qaraxyo badan sameeyey laba doonay isticmaali jireen oo dadka maxaa ku rahdaa badda ku safra baraawilaayo markiilaayo muqdisho ay ku ceersan jireen ay ku afduubteen saraakiil ama ciidanka dowladda oo maxaa ku radaa fasax u tagaayo muqdisho iyo kuwo ganacsataa laftiga jaal ka ganacsan jiray doonanka intay u isticmaalaan oo ku qafaalin jireen labada doonada halkaasa lagu gubay marka ayagana saddex iyo labaatan saaka qabuurahoodii waa la kor istaag waa lasoo arkay kuwii xalay laga laayay ayagoo dadkii aasay wixii hilbahoodii qabuurihii haddana maxaa kula is aruursaday inay taxaan diyaara ayaa haddana la dhexdigay qaraxyo kale marka dee halkaas waa ku baabaeen khasaaraha ugu dambeeya kullita waa soo sheegi doonaa laakiin labaatan saddex ayaga xaggooda waa la hubaa labaatan saddex qabri oo isku garab yaala ayay saaka maxaa kula meesha ku duugeen kadibna dee ilaa haddana waa daba soconaa waxaan rajeynaynaa insha allahu taala ciidan luqtana inuu kusoo bixi doono mardhow nimanka khawaarijti waa ka shaqeynayna dhulka hadda meeshaan kaala hadlayo waa baraawe baraawaan joogaa runtii waxaan ku wajahanay waa meesha mijiri sablaal iyo sabtow iyo salahow iyo hawaay iyo dhaytiwaaki iyo kuyo barrey marka dee dhinacaana turturow iyo dhulkaasna maxaa kula lagu wajahan yahay marka goolshoola sunta kaadhay kolita inay jilib runtii madhow inaan kaasoo wici doono ayaan rajeynaa insha allah ma qarsanayna annaga nimanka khawaarij shacabka waxaan ugu baanbalyanayna insha allah operationka qaybihiisii ugu dambeeyey inuu bilaaban doono insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay ka gadaal muddooyinkii lasoo dhaafay oo uu ku joogay madaxweynaha safarro dhanka caafimaadka ah waddanka jarmalka madaxweynaha inta uu ku sugnaa dalka jarmalka waxaa kulamo uu la qaatay qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta dalkaasi asigoona kala hadlayay xaaladda dalka soomaaliya iyo sidii dowladda jarmalka ay mar kale uga qayb qaada lahayd dhismaha ciidamada booliska soomaaliyeed maxamuud maxamed tifow safiirka soomaaliya ee dalkaasi jarmalka ayaa ka warbixiyey kulamadii uu la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinacyada kala duwan ee mas-uuliyiinta dalka jarmalka asigoona tilmaamay in ay is-afgarad ka gaareen kulamadaasi runaantii madaxweynaha dalka jarmalka wuxuu joogay muddo adugu ilaa shan cisho meelaha ah hase ahaatee muddada uu joogay isaga wuxuu u yimid meesha inuu baaritaan caafimaad laakiin markay ogaadeen dowladda jarmalka iyo wadammadii kale ee danaynayay soomaaliya ayaa muxuu ahaa ooda soo jabsaday oo mar kasta kulamo gooni ah la yeelanayay haddii aan ka soo qaato kulamadaas waxaa ka mid ah wasaaradda muxuu taqaanaa xiriirka caalamiga iyo iskaashiga ayaa la kulmay iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la kulmay mataqaanaa xafiiska muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha qof ka socda ayaa u yimid shalay ugu dambaysa waxaa la joogay wasiiru dowlaha muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda marka madaxweynuhu arrimo badan ayuu ka hadlay oo ku saabsan xagga xiriirka ka dhexeeya labada dowladood jarmalka iyo soomaaliya oo qoto dheer soo socday waxyaabihii uu gudbiyey madaxweynaha kulamadii uu la qaatana waxyaabo fara badan ayaa la isku afgartay dhowaanna waa la arki doonaa insha allah maraheed waa la arki doonaa waxaa la isku afartay masalan soomaaliya in muxuu ahaa laga taageero xagga muxuu ahaa qaxootiga in laga taageero muxuu ahaa booliiska in laga taageero muxuu ahaa dhallinyarada muxuu ahaa in loo sameeyo shaqo loo abuuro waxa uu ka hadlay in muxuu ahaa ciidamadii booliiska la dhiso maadaama jarmalka ay hore u hayn jireen inuu mataqaan ciidan booliiska dib loo dhiso marka arrimo fara badanoo intaas maarta ayaa ayaa ugu muhiimsanaysa madaxweynaha soomaaliya ayaana dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho iyadoona gegada dayuuradaha ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay kusimihii madaxweynaha ahaana guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka kooban labada gole ee dowladda soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka ka imaanaya gobolka gado ee koonfur galbeed soomaaliyana waxa ay sheegayaan in rag ka tirsan al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee fadhigooda u yahay gobolkaasi gado sarkaalka lagu magacaabo cabdulaahi muuse isxaaq oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay ilaa iyo shan ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab inay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda ee fadhigooda u yahay gobolkaasi gado waxa uu sheegay sidoo kale inay jiraan wadahadallo u socda qaar kaloo ka tirsan al-shabaab oo danaynaya inay iska mid noqdaan ama isku soo dhiibaan dowladda federaalka ee soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay qayba ka mida gobolka gado waxaa ise soo tarayay soo soo dhiibista rag la sheegayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay ay jireen sidoo kale tiro dhowr ah oo isku soo dhiibtay dhanka ciidamada dowladda waxaana ka mid ahaa saraakiil sarsare oo si aad ah looga yaqaana gudaha al-shabaab kuwaasoona lacago aad u fara badan ay ku doondoonayeen waddamada reer galbeedka ah sidii ay mar qura gacanta ugu dhigi lahaayeen rag hubaysan ayaa waxaa la sheegay inay qaarijiyeen nin ganacsada oo si aadaha looga yaqaano magaalada beledweyne kaasoo lagu magacaabo xaaji guurow waxaana la sheegayaa asaga iyo sidoo kale wiil dhallinyaro ah oo ilaalo u ahaa in goobta ay ku qaarijiyeen ragga ka tirsanaa kooxaha hubaysan weli si rasmi ah looma sheegin cidda ay ka tirsan yihiin ciidamada ammaanka ayaana howlgallo ka sameeya gudaha magaalada waxaana dilka ruuxan ganacsadaha iyo ilaaladiisaba ay dhaceen subaxnimadii hore saakay waxayna ka dhaceen magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan magaalada beledweyne muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa laga sheegayay inay ka jiraan falal amni darro oo ay ku dhibaataynayaan rag aan la heybtooda la garanaynin bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkaasi ku dhaqan ciidamada ammaankana weli kuma guulaysan ka hortegista khataraha kaga imaanaya bulshada raggan ku libisan baskooladaha iyo sidoo kale qoryaha fudfudud qayba ka mida gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa gebi ahaanba waxaa xiray ciidamada ammaanka ee dalka ka gadaal markii maalintii shalay ilaa iyo afar askarioo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka dalka soomaaliya lagu qaarajiyey nawaaxiga isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho dilka dadkaas waxaa la sheegay ama saraakiisha inay ka dambeeyeen maleeshiyaadka al-shabaab waxaana gaari ay wateen lagu horjaray gaari kale taasoona ugu dambayn ay ka dhalatay in rasaas lala dhaca gaarigoodii halkaasna ay ku geeriyoodaan afarta ruux ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa waxay xireen gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa waddada maka almukarama oo ah waddada keliya inta badan habeenkii ay isticmaalaan gawaarida raaxada ah warar ayaa waxa ay sheegayaan in raggaasi dabagal ay ku hayeen ciidamada ammaanka inkastoo aan si rasmi ah loo carabaabin in gacanta lagu soo dhigay raggii ka dambeeyey weerarka lagu qaarijiyay afartar sarkaal ee ka tirsan hay-adda nabad-sugidda ee ayagu ka howlgeli jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sihayaha safiirka soomaaliya ahna qusuulka soomaaliya ee dalka koonfur afrika maxamed cali mira ayaa waxa uu ka warbixiyey kulamo uu la qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi koonfur afrika taasuuna lagaga hadlayay dhibaatooyinka haysa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi waxa uuna tilmaamay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay yaraanayeen dhibaatooyinka iyo dhimashada inta badani soo gaaraysay dadka soomaalida ee ku dhaqan dalka koonfur afrika
wuxuu saamayn la lahaa in bulshada wacyigelin laga siiyo in wixii dhacay khasaara intii dhacday noogu filnaato in waalidiintii iyo qaraabadii iyo ehelkii dadkii dhib ku soo gaaray loo tacsiyeeyo inaan iska waraysanno falalka noocaana sidii ay ku dhaceen wixii aan ka qabanay ilaa hadda iyo inaan isaga digin inaysan mar dambe nagu soo laaban howlaha safaaraddu waa socdaan waxay u socdaan si fiican waxa ugu muhiimsan waxay tahay in hawshii loo igmaday safaaraddu ay sideeda u wado waxa uun jira culaysyo hadda soo kordhay oo ah waxyaalihii boobabkii dhacayay dadkan muwaadiniinta soomaalida hooslaynaya oo soo batay waayahan culashadaas hadda dheeraadka oo sanadkan cusubiin marka laga reebo howlaha kaloo safaaraddu waa sidoodii sidoodiiba u socdaan waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu kasii fiicnaan doono sanadadii hore hadduu ilaaha idmo dowladda koonfur africa waxay dhammaan safaaradihii dadkoodu ay saameynta ku yeelatay boobkaas u sheegeen in wakhti ay jiri doonto laysugu yeerayo dadka islamarkaasna communitiga degan meeshaas ee koonfur afrikaanka maamulka dowladda hoose ee suweeto safaaradaha dadkoodu ay arintan saameynta ku yeelatay sida soomaaliya etoobiya bangaladesh bakistan malawi in uu dhici doono shir shangeesooda shirkaas kadibna ay kasoo bixi doonto xilliga dadku ay ku laaban doonaan waxaa hadda aan ognahay oo kaliya dowladdu inay tiri inaan lagu laaban meeshaas waxaan mar kale cusboonaysiinaynaa baaqa iyagii ahaa dadka soomaaliyeed inaysan ku laaban meeshaas ilaa iyo inta ay dowladda koonfur africa go-aankama dambaysa keenayso tiradii dhimashada inay yaraatay sababta ay ku timidna waxaan filaynaa saddex waxyaalood inay tahay waa midda koowaad ee garaadka dadka soomaalida ah oo aada u koray taasoo macnaheedu yaa meelihii halista ahaa inay ka cararaan inay wakhtiga halistahay socon jireen ay joojiyaan xiliyada tukaamada qaldanaa ee tukaamada xiliyada qaldanaa tukaamada ay furi jireen inay ka waantoobeen waxaa isbedelay garaadkii dadka kow labo dad aada u fara badanoo soomaaliya oo xaafadaha isku raranta ama locationka joogi jira ayaa wadankii dib ugu laabtay ama maraykan aaday ama latin america tiradii dadkuna waa yaraatay arrin saddexaadna waxay tahay wacyigelinta ay samaysay safaaraddu ay
wararka naga soo gaaraya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in xal laga gaaray dagaaladii ka soconayay degmada guraceel ee isla gobolkaasi iyadoona dhinacyadii halkaasi ku dagaalamayay muddooyinkii lasoo dhaafay wadahadal uu ku dhex maray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in kulamo gooni oo ay qaateen labada dhinac ay kasoo baxeen qodobo dhowra uga uu muhiimsanaa joojinta dagaalada iyo in lakala qaada maleeshiyaadka ku dagaalamay qayba ka mida gobolka galgaduud gaar ahaan degmada guraceel ee gobolkaasi waxaana sidoo kale labada dhinac loogu baaqay inay sii xoojiyaan wadahadalada iyo xal u raadinta in mar kale aysan soo laaban dagaal beeleedeedaasi dhanka kalena bulshada ku dhaqan gobolka galgaduud gaar ahaan degmada dhuusamareeba ayaa waxaa la sheegayaa in kulamo goonigooni ay ka qaateen sidii xal loogu heli lahaa dagaal beeleedyada kusoo laalaabanaya qayba ka mida gudaha deegaanadaasi ayadoona mas-uuliyiin hor leh ay gaareen degmada dhuusamareeb si ay kaga qayb galaan shirka dib u heshiisiinta ah ee ka soconaya halkaasi mas-uuliyiin uu ka mid yahay maamul ay ka mid yihiin maamulada galmudug ximin iyo xeeb iyo sidoo kale ahlusunna wal-jameeca ayaa siyaabo kala duwan halkaasi u gaaray iyadoona ujeedka u ahaa sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka ka taagan qayba ka mida gobolkaasi gaar ahaan degmada ama deegaanada hoos yimaada maamulka la filaya inay ka hana qaado gobollada dhexe ee dalka soomaaliya cabdiraxmaan geede oo ah gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ayaa ugu horeyn hadalla soo dhoweyna ka jeediyey madasha ay isugu yimaadeen waxgaradka kasoo jeeda qayba ka mida gobollada dhexe ee dalka soomaaliya kaasoona lagaga arrisanayay sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka inta badani ka dhasha dagaal beeleedyada soo laalaabta shirkan halkan ka socday oo nabadaynta beelaha dega gobollada dhexe mudug iyo galgaduud ku soo biiray maamulaadka kala duwan oo galmudug iyo ximaya xeeb iyo ahlusunna waljamaaca marka hore magacayga anigoo ku hadlaaya iyo magaca shirka iyo dadka degmaddegan magaaladan dhammaantood waxaan rabaa inaan idinku soo dhoweeyo halkan sidoo kale waxgarad kala duwan ayaa goobta ka hadlay kuwaasoona muujinayay sida muhiim ay u tahay in laga gudbo soo laalaabashada dagaalbeeleedyada iyo sidoo kale isfahamwaaga soo kala dhexgala bulshada ku dhaqan halkaasi waxayna intooda badani soo jeediyeen in laga gudbo marxaladda dagaalbeeleedyada wixii danahayo naga dhaceeyey haddii ilaahay awoodda leh aqbalo waan ka wada hadli doonnaa waxaan maanta idinku soo dhowaynaynaa gogoshii nabadda oo halkan ka fidsanay oo beelo fara badan oo aad arki doontaan oo gaaraya ilaa sideed ay idinku sugayeen waxaan rajaynaynaa wixii ka dhimanaa inaad soo dhammaystirteen dibu heshiisiinta halkan ka socota inaan ka qayb qaadanno inaan soo dhowayno inaan u hambalyayno waxaan kaloo u soconnay dhibaatada meeshaan ka socota ruusamareeb iyo baalka la yidhaahdo ciisa buraheel inaan joojinno inaan joojinno dadka gacmaha qabanno xabadda joojiya nidhaahno waan rajaynaynaa inta maqlina inay timaado inta joogtana qaybta ku aadan iyo dibheshiintii wanaagga inay dadka ku horumariyaan iyadana waan rajaynaynaa insha allahu alkariim ugu dambeynna madaxweyne ku-xigeenka maamulka ximin iyo xeeb iyo guddoomiyaha saddexda gole ee culamaa udiinka ahlusunna waljameeca ayaa madasha ka hadlay iyagoona bogaadiyey shirka dib u heshiisiinta ee degmada dhusamareeb ka soconaya waxay sidoo kale soo dhoweeyeen baaqyada kala duwan ee loo dirayo bulshada ku dagaalamaysa qaybo ka mida gobolada gobollada dhexe ee dalka soomaaliya sida mudug iyo galgaduud waxaana hadalka ku horeynaya guddoomiyaha saddexda gole ee culamaa udiinka ahlusunna waljameeca wax walba oo dhaca haddii wanaag la raadiyo oo xal loo raadiyo xalkeeda wanaag buu ku imaan karaa xabadna waan ognahay waxay noqotay waxaad la socotaan waxay ahaateeyeen soomaaliya meesha dhigay waa feerkan isku duwanayna nin walba ninka kale inuu harjiyo waxaasayna badnayna macnaha shaahid baan u wadanahay laakiin waxaan rajaynayaa haddii aan la yidhaahdo haddaynu ka gudubno oynu samayno xal oynu u gudubno wadahadal iyo waan waan oynu wixii sabir u baahanna sabir ka qaadanno wixii xal kale u baahna xalkeeda kale aan wajahno inaan guul gaari doonno waxaan leeyahay ninkan hadal badano haddii uu kuu dhaafya xalka abaana waa kusii jeedanay guddoomiyaha saddexda golaa ku hormaray isagaana maaragtay muxi annagu iimkayagu intuu ahaa isagaa sheegay anugu magaca maamulka hadalkan aan uga socdaa wuxuu yahay marka ugu horraysa walaalayaal meeshan waa wada leenahay ciban iyo xeeb iyo maxay ahayd iyo iyo gobolkan wax u kala yaha ma laha waxaan leenahay waxaan soo wadnaa haddii rabiiraa noola imaan doona briija waxaan kasoo goyn doonaa haddii aan idho gobolka mudug culayskiisii oo dhan gobolka mudugu ma ahan galmudug keliya ma aha warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheer akhyaartaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar damba dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu